degmada garaacad waliba iyo ku midata magaalooyinka leh xebo haddanaan la hayna geedo cagaaran oo ku qib qaado ilaalinta deegaanka welina marar badan laskidaya intii laka abuuro geedo badan si lang cagaariyo balse laku guul dareysaday kuliyada caqabadaha wajihna maamulka degmada garaacad oo kaalado bulshada iyo shirkado ku shaqeeya cagaarinta magaalooyinka iyo bilaaban sidii landhirey lahay degmada maadaama dhirta iyo ku qib qaadaasa bilicda iyo ka horseedowka nabaad guurka waxaana ku mid ay maamulka degmada garaacda iyo madaxda shirkado dhireynta ku shaqeeyasa iyo sheegeen intii oo fadaan sidii magaalada cagaarin buuta iyoon ka sameey lahayna iyadoo laka bilaabo wadooyinka walinayo bulshada iyo ganacsadanka baaqina intii oo ku qiib qaadana maanta waxaan taagannahay waddada maynka ah oo dhex madha magaalada garaacad waxaan u taagannahay sida aad u jeedaan gadaashayda geedahan ka babanaya waxaan rabnaa inaan maanta dhirayno streetkii magaalada marar badan baan dhiraynay oo dhir ku beeray aduu sababo kala maaragtay duwan bay dhirtii waxna waa baxeen waxna waa maaragtay way bixi waayeen adwaa sababo jira awgood laakiin hadda awooddaan rabnaa inaan saarno haddii allah awoodda la idmo inay dhirtaasi baxaan waxaan rabnaa insha allah magaalada inaan dhirayno streetkeeda inaan qurxinaan rabnaa waxaan rabnaa dadka reer garaacad inaan nagala qayb qaataan dhiraynta inaan magaalada dhirayno oo magaalada cagaarinno dadka dhulalka ku leh magaalada meelaha waddooyinku mareen qofkii maaragtay qof walbaaba inuu isku dayo dhulkiisa inuu maaragtay u sameeyo dhirayn u sameeyo waad ogtiin dhirtu faa'iido caafimaad iyo bilic iyo qurux intaba way leedahay waxaan rabnaa marka saakay dhirayntaasaan ku jirraa streetka dhirayntiisii baan bilownay waana wadayna haddii allah awoodda la idmo intii aan ka gaari karro awooddaan rabnaa inaan saarro insha allah reer garacadna waxaan rabnaa inay la qaataan oo ilaaliyaan dhirta dhirtu ilaalin bay u baahan tahay waraabin bay u baahan tahay taxadar dheeraaday u baahan tahay dadku inay ilaashadaan annagaa u beerayna annagaa maaragtay dhirtkii geedkii iyo godkiisii iyo bulukeetigii wixii ku bixi lahaaba annagaa waxaan rabnaa haddii alla idmo kafaalo qaadnay ilaa yaa markiis laakiin dadka waxaan ka rabnaa inay ilaashadaan meeshaan waxaan isugu nimid magaalada garacad in ay ka bilaabato annaguna aan ka qayb qaadanno dhiraynta iyo doogeynta magaalada insha allahu tacaala magaaladan garacad runtii hadda waa aragtaanoo geedaha hadda geedka gadaashada yaallo kaleeto iyo dhowr geedo horteeda ka muuqdo iyo midkaa dhinacayga yaallo dhammaan geedahaasi insha allahu tacaala waa geedihii loogu talagalay in magaalada lagu qurxiyo mujtamaca magaalada degan kambaniyada magaalada ka shaqeeya ganacsatada dadweynaha dhammaan waxaan ku baraarujinaynaa dadku inay noqdaan nin iyo geed nin walba gurigiisa inuu geed ku beero dadka boosaska bannaan lehna meesha ay ku mataqaanaa u samaynayaan kuudad keliya u samaysanayaan waxaan ayaanu ku baraarujinaynaa kuudka inay raaciyaan geed oo meel walba ay geed ku beeraan mataqaana boos walba oo bannaan in geed lagu beero magaalada tiin fiican bilaadda maanta garacad hagaagii hadda aha way ka badbaadiyey mataqaanaa ee wixii la odhan jiray bacaadka maxaa yeelay tiin fara badan baa dushaas lagu beeray marka tiinkaas waxaa la rabaa dhallinyarada oo dhan ardayda iskooleyda ah dadka magaalada joogo dhan dhibicda ugu horrayso roobka markay noo imaato magaaladu inay noqoto dadka jooga oo dhan qof iyo tiin qof walba u qaata tiinkiisa oo bacaadkaas cumurahaas yeelo dhan aan ku beernaan ka doonaya hadduu ilah yidhaahdo dhirtaiyo welibayay ku qeyb qaadaase horumarinta deegaanka iyo bilicda sidoo kalena welibayay ku horseedase nabaad guurka ku kooyi koro deegaanka